raadiyowgiina aad baan ugu mahad celinayaa dadaalkiisa iyo sida fiican ee maaragtay ummadda soomaaliyeed warka u gaarsiya u shaqeeyo intaa kadib waxaan doonayaa hal qodob inaan mawduuc inaan ku horeeyo oo horena aan maaragtay kolley wax uga idhi taas oo ah dadkii soomaaliyeed laascaanood laga soo tarxiilay sanadkan ayaynu ku jirno arrintaas runtii horta siday u dhacday si saxan ma ahayn ummadda soomaalideed iyo shacabka soomaaliyeed meel kasta waa wada degan yahay gobol kasta waa wada degan yahay marka ma garanayo sababta loo soo dadkaas loo soo tirxeelay oo ay maaragtay iyo waxay galabsadeen hoggaanka somaliland iyo madaxda somalilandna may caddaynin sababta may caddaynin marka waxa somalilandna waxaa sidaan kulley ka warhayo waxay leedahay xeer bay leedahay golayaal baarlamaan bay leedahay maxkamaday leedahay dee waxa weeyaan dad la tarxiilayo oo weliba dad soomaaliyeeda arrin maaragtay fudud maaha arrin la fududaysan karana maaha arrin cid waliba ekastaa go-aan ka gaari kartona maaha marka lama soo marin xitaa shuruucdii iyo xeerarka u yiilay somaliland lama marin weli sidaan ka warhayo dadkaas in badan bay meesha deganaayeen sabab kasta ha u tageen waa dad soomaaliyeed soomaalida gobolka wada deganta wada joogtaa iminka gobolada koonfur galbeed dadka somaliland kasoo joogaa dadkaa la soo tarxeelay tobanaad bay ka badan yihiin cid tarxeelaysa iyo cid dhibaato ugeysa ma jirto dadkay la degan yihiin bay kamid yihiin marka dadkaas runtii waa xuquuqdoodii soomaalinimo ayaa lagu maaragtay lagu xadgudbay waxa marka loo baahnaa horena waan uga hadalay hadalkaygii horena kamay soo jawaabin madaxda somaliland haddana waxaan ku celinayaa xukuumadda somaliland oo ugu horeeya madaxweynuhu waxaan usoo jeedinayaa in dadkaas lasoo tirxiilay la caddeeyo guddi loo saaro la caddeeyo sababta lagu soo tirxiilay la baaro xuquuqahoodii iyo hantidoodii sida maaragtay warka ku hayo dadkaas in badan bay meesha deganaayeen soomaaliya oo dhan baa isku qaxday gobol kasta wada degan cid waliba meesha ay ku qaxsabay waxay haysateena ula qaxdaa marka dadkaas sida la wararku sheegayaan ama iyagu ay caddeeyeen waxay haysteen hantidoodii waxay ganacsanayeen waxaas oo dhan waxay surko iyo cid soo kula lahaayeen janis looma siin meeshii bay kaga yimaadeen marka waxaan ku celinayaa in arrintaas aan la fududaysan somaliland ay u saarto guddi dadkaasna laga jawaabo xuquuqdoodii iyadoo markii horeba si aan sharci ahayn soomaalidana maaragtay dhaqan u ahayn una xeer ahayn lagu maaragtay lagula kacay haddana waa lagaba maarmaan waxay tabanayaan iyo waxa ka maqan in la caddeeyo waa wax meesha yaalla waa wax ooli doona waa inay helaan dadkaas waxa ka maqan marka somaliland waxaan usoo leeyahay ma aha arrin lakala fududaysan karo maxkamadayaal sharci maxkamad ka soo baxay dadkaa lagu soo raray ma jirto mid golayaasha maaragtay ka soo baxay ma jiro marka waa in xuquuqdoodii waxay tabanayaan tirsanayaan guddi loo saaro jawaab deg degana laga bixiyo taas waa taas waxa kaloo iyadana jirta taas halkaas bay taallaa arrintan siyaabo badan baa looga hadlay dowladda federaalka ka hadashay meelo kale dad joogaa ka hadlay waxay un tilmaameen inay ka xun yihiin anaguna waan maana ka hadalay in la tilmaamo arrintaa in laga xul yahay aniga waxaa nagala muhiimsan in dadkaas ay helaan xuquuqdooda inay helaan soomaaliyeed ee aan la sheegin dembi ay galeen iyo waxay geysteen iyo wax loo soo tarxiilay aanay jirin in ay xuquuqdoodii helaan iyo maaragtay wax yeeladaa gaadhay inay helaan dee gaalada wadamada sooma soomaaliya ay u wada qaxday oo u wada haatirtay ayaa qofka hadduu dembi galo xitaa iyadoo aan maxkamad la marin looyar loo qaban intaasoo maxkamadood la marin aan la soo tarxeelin oo la ilaaliyaa xuquuqdiisa iyo waxa uu maaragtay xaqa ugu leeyahay waddankaa u joogay soomaalina waxa weeyaan dhulba dee ma kale leh dadka shacabka soomaaliyeed meel kasta waa isu socdaan hantidooda waa isku jirtaa marka waxa weeyaan dawladda somalilan madaxweynaha ugu horeeya waa inay arrintan ka jawaabto waa inay arrintan ka jawaabto guudi u saarto dadkan xaqoodii iyo xuquuqdoodii meel la saaro dadkan kale oo runtii aan maaragtay nasiib darro ah oo si maaragtay uga hadlay arrintaa iyada oo siyaasada la dhex gelinaya siyaasad weliba aada u hooseysa sida kuwa intay koonfur galbeed tageen yidhi dadkaas baanu bixeen ka bixeen xaal siinaynaa xaal siinaynaa boqolkun baanu meel uga soo qaadnay oo siinaynaa arrintaasna runtii waa arrin maaragtay qalada waa arrin loo adeegsado siyaasad waa arrin haddana siyaasadda loo adeegsado ay tahay mid aada u hooseysa oo liidata waa dad aan ka fekerin dadka waxay tirsanayaan dadkaas soomaaliyeed meeshaa laga soo raray waxay tirsanayaan ma fahmin arrin la siyaasadin karona maaha cid kastana waxa xataa dawladda federaalka waxa looga baahan yahay inay guddi u saarto xaqiiqda dadkaas xuquuqdooda iyo wuxuu ay maaragtay la ogaado haddii maaragtay marka maamuladu ay taa ku guuldarraysaan waxaa noo qorshaysan inaanu annagu guddi u saarno annagoo dadkii maaragtay doonayna inaan cid ka helo iyo dhaqanka maaragtay dadka waxgaradka ee reer koonfur galbeed inaan iskaasano oo arrinta maaragtay baaris lagu sameeyo dadkan ka hadlay qaabkan u dhaqmeyna runtii waa arrin aanu ka xunnahay waa arrin runtii nasiib darro ah waa arrin aan dadkaas ku habboonayn waa arrin ka xun oo ka dhadh xun wixii dadkaasu tirsanayeen iyo waxa dambe loo geystay waxa dambaa xun waxa aan leeyahay taasna waxaan ka bixinaynaa horta boorasis baan ka boorasis baan ka bixinaynaa maaha hadal ay ma waxay xaqa u lahaayeen dadkan laleeyahay lacagay meel ka qaadeen arrintan warka ka dhiganayana waxaan leeyahay de hadday jirto lacago meel ay uga soo qaadeen dadkan ilaa dadkan xuquuq mediahay ka sheegeen waa laga hadlay anaga waa ka hadalay haddii xuquuqdoodii ay meela ay ka soo qaadeen ay jirto waxaa laga rabaa inay xuquuqdoodii ay wareejiyaan maalin cad iyadoo la ogyahay inay xuquuqdiina waa taa sidaasaan idinku soo qaatay ay wareejiyaan baa laga rabaa haddii kale wixii ay sameeyeen dee in maaragtay waa dadka laga qanciyaa loo baahan yahay waa waa waa waa arrin runtii aanu raacsani maaha arrin aan taageersannahay maaha waa arrin si khaldan loo galay loo tarjumay aan laga fikirin aan la fahmin macnaha iyo miisaanka ay leedahay soomaalida ay ku samaynayso marka walaalaheen waxay tirsanayaan mar kasta in laga jawaabo waa loo baahan yahay kuwana jawaab baa laga rabaa waxa iyagu ay u yeedheen annagu somalilan baan ka rabnay madaxdeedaanu ka rabnay waxay u yeedheen iyagu waxaa la rabaa wixii haddii dadkan wixii ay tirsanayeen inay haddii iyaga loo soo dhiibay oo ay hayaan iyaga iyo ciddii kale ee la soo waxaa laga rabaa inay maaragtay gore ku xisaabtamaan baa laga doonayaa taas waxa weeyaan waa taas odayaasha reer koonfur galbeed iyo dadka walaalaha ee wax tirsaday iyo dhammaan dadka shacabka reer koonfur galbeedna mar labaad baan leeyahay raalli ahaada arrintana waan idinku garab taagannahay si soomaalinimo ah oo walaalnimo ah baana xal uga gaari gaaraynaa insha allahu tacaala haddii ilaahay ka dhigo mawduucaas taas sidaas baan uga gudbayaa waxa aan rabaa oo aan doonaya ku daro arrimaha hadda socda dhiirashooyinka iyo dhibaatooyinka ka jiray waxaa la sheegayaa hadda warar tallaabooyin uu qaaday ra-iisal wasaaruhu oo guddigii khilaafaadka uu maarata xubno kabida ka mid a uu shaqooyinkii ka joojiyey arrintaas xaqiiqatan kuma fidla waxyaabihii dhacay iyo waxyaabihii socday arrinta tallaabada uu qaaday ra-iisul wasaaruhu kuma fila waa fiican tahay in tallaabo la qaado laakiin tallaabada uu qaaday mid ku filan maaha meelihii meesha uu ka bilaabayna meeshii dhibaatada ugu badan ay ka jirtay maaha waxay ahayd hadduu tallaabo qaadayo oo uu fulinayo baaqiyadii ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka midooda musharaxiinta danayaasha soomaalida kiiba dadka annaga iyo dhaqan ahaan inuu maaragtay dhulka meelihii ku ka qaadi lahaa tallaabada waxa ay ahayd guddigan lagu sheegay guddiga somaliland ee si lagu sheegay ayuu halkaa ugu horeyn lahayd ee dhibaatada ugu badan geysatay dhibta ugu badan geysatay ee odayaashii dhaqanka kala bedelay waxay dooraan erga ka dhiga ee awoodda iyagu ku sita gacantooda ku sita xagga dambena wuu ka taagan yahay ra-iisul wasaare ku-xigeen ra-iisul wasaare ku-xigeenkuna wuxuu ka tirsan yahay dee xafiiska ra-iisul wasaaruhu ka tirsan yahay isaguu ku-xigeen u yahay isaguu gacanyare u yahay waxa markaa aan loo baahnaa inuu kuwan ka bilaabo oo uu kulligood shaqada keeniyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkana uu tallaabo cad ka qaado oo muuqaka muuqato ka qaado ilaa dadka isaga geesta amarkiisa isagay qaadanaya marka kuwa kale fit iyagana waa la mid waxa kuwan qabanaya anuun bay la qabanaya dacwadaanu u geynay saddexda guddiba way naga qabteen ra-iisul wasaaraha waan u geynay madaxda kale ay khusayso waa u geynay wax jawaaba oo ay ka soo celiyeen ma jirto wixii ay wateen bay wateen oo ay ka ay ka shaqeeyeen aniga nasiib daro doorashadii aqalka sare dadkii dhaqanka ahaa ee soo u codeeyey ee saxeexayey ee soo xulayay ayaa laga saaray sharci lagu saari karaana ma jirto oo cid aan weligeed dhaqanka soomaaliyeed ka mid noqon oo hadda la keensaday ayaa maaragtay lagu bedelay ra-iisul wasaare waxyaabahaas waxyaabo ku filan maaha dadka soomaaliyeed ay ku qanci karaan maaha xogogaalna waad u tahay in badanna waan ka hadalnay waxa aan taageersannahay wanaagga waxaan taageersannahay doorasho hufan oo daah furan inay dhacdo sidana ku dhici mayso sidana waa si khatara sidana waa dulmi socda haddii aanay ahayn la jiifiyaa bannaan oo kuraasta somaliland aan loola dhaqmayn oo madaxda maanta somaaliya hogaaminaysa aanay ula dhaqmayn iyagu si kasta waa iskaga bannaan yihiin oo loo gala waxa weeyaan wax lagu qanci karo maaha waxyeelo dambe iyo raad dambe oo xuna way keeni kartaa waxaanuna taageersannahay qodobadii ugu dambeeyey iyo wartimeedkii ugu wartimeedkii ugu dambeeyey ee midooda musharaxiinta ay soo saareen iyo kabeesha caalamka ayaanu taageersannahay waxaan dhaqan ahayn cid aan dhaqan ahayn in dhaqan laga dhigo sax maaha dhaqanka boqol iyo shan iyo soddonka waa cad yahay waa resisted meel kastuu yaallaa aniga haya kii la tu alifkii la soo saaray waan hayaa beesha caalamka waa haystaa cid war xabiiskasa wa yaallaa kii lix iyo tobankii isagana dib loo eegay dawladdii madaxweynaha ka xasan sheekh maxamuud uu dib u eegay oo sidoodii usoo saarayna waan haynaa waana soo bandhigaynaa marka qaadaadka intaa miisaankoodu leegyahay lagu dhacay kuraastii somaliland lagu dhacay intii ugu horreysay lagu dhacay intaa dambena la doonaya lagu dhaco waxa weeyaan ra-iisul wasaare kaa loo baahaya inaad wax ka qabato waa tan waxaan leenahay waxaan aad talabadaad qaadayna ama ha fiicnaato ama ha fiicnaan waxa weeye wax soomaali ku filan maaha wax ku filan ee dadka daraynaya siyaasadda maaha wax annaga nagu filan maaha wax soomaali ahaan noogu filan somaliland ahaan noogu filan maaha ma sax maaha dad aan somaliland badanaynayn oo maaragtay in maaragtay waa wax waxooda la tixgeliyo na waxa weeyaan waa qalad weyn weeye marka waxaan leeyahay dibna arrintan waan uga hadli doonaa waana ka hadli doonaa bayaan baan ka soo saari doonaa laakiin fariinta aan hadda si usii diray ra-iisul wasaaraha waxaan leeyahay tan ra-iisul wasaare tan kuma fila tan kuma fila jawaabna maaha lagu qanco somaliland waxeed xuquuqdeedana waa maqan tahay wixii la doortay ee sidaa lagu doortayna sharci maaha waa in dib loo doorto kuraastaan soo qoraynay way noo diyaarsan yihiin waa inaan maaragtay noola ogolaado inaan soo qorno xafiiskaaguna waa inuu cadaalada tallaabada hadda qaaday si cadaalada u maaragtay haddaad cadaaladii kusoo noqotay waa in cadaaladii aad maaragtay meel kasta gaadhsiiso wixii khalad sameeyena aada meesha ka wada saarto taasaa lagu lagu qanciyaa oo cid walba ay ku qancaysaa aadna u mahadsantihi